بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والآن نترككم مع الخطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المسلمون اتقوا الله تعالى ربكم وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوا الله يا اولي الالباب ولا يخفى عليكم معشر المسلمين ان معرفه اسباب المعاصي والذنوب تعين علاج القلب منها وفطم العباد عنها ولا شك عباد الله ان من معرفه اسباب المعاصي قطعها walaalayaal wiigii hore waxaynu isku baraarujinnay macaasida iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin wax ka mid ah maantana biidni illaahi tacaalaa waxaynu isku baraarujinaynaa macaasidaasi kala duwan asbaabta keenta qofka bani aadamkaahi rabbigii inuu caasiyo waxa ku kalifa ayaynu qaar isxasuusinaynaa muhiim ah waxaa walaalayaal ugu horeeya asbaabta keenta ilaahay jalla wacalaa qofku inuu caasiyo oo rabbigii uu ka xishoon waayo iimaankiisoo daciifo oo hoos u dhaca wa qiyaabu waasici taqwa iyo alla ka cabsigii xumaanta ka joojin lahaa oo meesha ka baxa sidaa awgeed baa mar kastoo qofka iimaankiisu uu sarreeyo oo heer sare uu taagan yahay macaasidiisa ayaa yaraanaysa waayo wuxuu jecel yahay waxa ilaahay jalla wacalaa uu jecel yahay wuxuu necab yahay wax kastoo rabbi jalla wacalaa uu necab yahay qofka marka iimaankiisu uu hoos u dhacana wuxuu ku dhiiranayaa macaasida iyo xumaanta si sahlanna wuu ugu dhacayaa xadiidkii ku yaalay bukhaariga iyo muslimka wuxuu rasuulkeennu yidhi calayhi asalaatu wasalaam laa yazni الzani xiina yazni wahuwa muؤmin walaa yashrabu اlkhamra xiina yashrabuha wahuwa muؤmin walaa yasriqu الsaariqu xiina yasriqu wahuwa muؤmin wuxuu tiriyey rasuulkeenna sharaftali calayhi الsalaatu wasalaam macaasi iyo dunuub weliba kabaa'ir oo aada iyo aada u waaweyn sida tuugada dadka xoolahooda laga xado sida faaxishada zinada la ydhaahdo sida khamriga in la cabo sida dadka in xoolahooda laga boobo waxaanu rasuulkeennu sheegay calayhi asalaatu wasalaam macaasidaa qofku inaanu samaynayn oo aanu ku dhiiranahayn isagoo mu'minah waxaana looga jeedaa iyadoo iimaankiisu uu dhammaystiran yahay oo uu heer sare taagan yahay macaasida noocaasa qofku ku kici maayo mar haddii uu qofku macaasidaa iyo kuwa kale la midka ah uu sameeyo ama uu la yimaado waxay taasi daliilu tahay in iimaankiisi uu daciif yahay oo ugu yaraan hoosu dhac badani uu ku jiro mar alla markaa qofku ilaahay caasiyeeyey jalla wacalaa waxa u muuqanaya oo keli ah macaanka ay macsidu leedahay waxaa ka qarsoonaanaysaa ciqaabka ilaahay jalla wacalaa ee ka dambeeya hadduu ilaahay adeeco xumaantan ilaahay dartii uu uga tago hawaabka iyo ajarka wanaagsan ee uu helaayo wax alla waxaasoo dhan ayaa ka qarsoomaya macaanka iyo ladada uu ka helaayo macsidan unbaa u muuqanaysa ciyaadan billaah sidaa awgeed waxaa loo baahan yahay qofka muslimkaah inuu naftiisa aada iyo aada u xakameeyo macsiduna walaalayaal waxaa dhibaatooyinkeeda ka mid ah iyo xumaanta ay leedahay macaankii qofku uu macaansanayay noocay doontaba ha noqoto waa wax meesha ka baxaya oo qofka dhaafaya laakiin ciqaabkii ka dhashay iyo dembigii qofka waxa weeyaan lagu qoray waa mid qofka loo kaydinayo oo sugaaya oo marka ilaahay jalla wacalaa uu la kulmo ilaahay ku abaalmarinaya haddaanu ka dhaafin halka daacada iyo cibaadada iyo khayrka aada la imanayso waxa weeyaan dadaalka aad ku bixinayso iyo tacabka iyo daalka kaa soo gaadhaya meesha wuu ka baxaya oo si kasta haddii aada cibaado iyo khayr iyo salaad iyo wanaag ugu daasho ama aada soon ugu haraadood ugu gaajooto waxa weeye daalkaasi waa mid laga gudbayo oo ku dhaafaya laakiin ajarkii iyo abaalkii wanaagsanaa ee daacadu ay lahayd waa mid ku sugaayo weeye walaalayaal arrinkaasi aada iimaankoo daciifo waxa dawo u ah oo lagu daweyn karaa qofka muslimkaahi iimaankiisa inuu xoojiyo sidaynu iimaankeenna u xoojinaynaa waxaynu walaalayaal ku xoojinaynaa iimaankeenna ilaahay jalla wacalaa inaynu adeecno daacada rabbigeen jalla wacalaa iyo cibaadaadka kala duwan inaynu ku dadaalno waxaynu ku xoojinaynaa aakhira inaynu had iyo jeer xasuusanno aakhira ayna sugaysa ilaahay baa la hor joogsan doonaa qof kastoo inaga midi la hadli doonaa qof kastoo inaga mida rabbigiibaa xisaabin doono waxba aanay ka qarsoonayn arrintaa had iyo jeer qofku maskaxda iyo maanka waa inuu ku hayo oo aanu shaydaanku ilowsiin qofku waa inuu xuska ilaahay badsado oo had iyo jeer carabkiisu uu ka qoyanaado dikriga ilaahay sida rasuulku kula taliya calayhi salaatu wasalaam ummadiisa qofku waa inuu qur-aanka aada iyo aada u akhriyo waayo qur-aankii waxaa ka buuxda xasuusin layna xasuusinayo aakhira iyo halkay naga dambaysa iyo mustaqbalka dhabta ah iyo ilaahay jalla wacalaa ina abuuray wuxuu inoo abuuray iyo wuxuu inaga doonaayo iyo waxa uu inaga mudan yahay baaraka allahu fiikum arrinka labaad ee dadka macaasida ku xambaaraa waa aljahlu biاllaah caza wajal ilaahay qofku inuu jahli kaga sugan yahay oo ilaahay aanu war badanba ka hayn oo inuu ilaahay jalla wacalaa asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo cadamadiisa waxba ka garanahayn amarkiisa iyo nahyigiisaoo sharcigiisa aanu waxba ka garanahayn tacaynkaasi waxay qofka gaadhsiisaa ilaahay jalla wacalaa inuu si fudud u caasiyo waayo ciddan uu caasiyaayo waxa weeye aqoon badanba uma laha sidaasoo kale sharcigan ilaahay macsida ku xaaraantinimeeyey macsida dhibaatooyinka adduun iyo aakhiro ka dhalanaya hadduu qofku iska daayo wanaag iyo qiimaha uu ku helaayo aqoon badan qofkii uma laha jahligana laba arrinba way soo hoosgelayaan walaalayaal qofku isagoon garanahayn waxan inuu xaaraan yahay iyo inuu xalaal yahay ba aan kala garanahayn ama inuu waxani macsi iyo wax ilaahay lagaga fogaanayo uu yahay aan garanahayn inuu la yimaado oo uu sameeyo ta noocaasi waxa weeye waa jahligii nooc ka mid ah waxaa sidaasoo kale jahliga qofku xumaanta haba garanaya haddii uu sameeyo iyaduna waa jahli mar haddii qofku cilmigiisii uu ku camalfali waayey oo uu khilaafay oo xumaantii isagoo garanaya inay xumaan tahay uu sameeyey taasna jahli baa ilaahay ku sheegay jala wacala sidaa awgeed baa rabbi yidhi uma ina rabbaka liladiina camiluu suuءa bijahaalah uma yatuubuuna min bacdi dalik uma taabuu min bacdi dalika waaslaxuu ina rabbaka min bacdiha lagafuuru raxiim kuwa samaynaya xumaanta jahli ku samaynaya yacnii iyagoo jahli ku sugan marka ay rabbigood caasiyayaan oo xaaladaasi qofku ilaahay caasiyayo waxa ugu yaraan ka maqan ilaahay cadamadiisii iyo ciqaabka macsidani ay leedahay iyo dhibaatooyinka adduun iyo aakhiraba ka dhalan kara iyo ilaahay inuu macsidaa qura ugu cadhoon karo oo waxa weeyaan markaa uu naartaa ugu qori karo arrimahaasi ayaa ka maqan sidaa awgeed baa salafka qaar waxay odhan jireen kullu man casa allaha fa huwa jaahil mid kastooo ilaahay caasiyaa jalla wacalaa waa jaahil ama ha garanaya arrintan inay xaaraan tahay ama yaanu garanin waa jaahil weeyi nebi yuusuf baa rabbi ka warramay calayhi salaam nebigii qiimaha badnaa markii dumarku ay xumaanta la dooneen ee rabbigii uu baryey waxau rabbi ka sheegay inuu yihi wailaa tasrif canii kaydahunna asbu ilayhinna waakun min aljaahiliin ilaahayow haddii shirqoolkooda iyo dhagartooda aanad iga leexin oo aanad iga duwin xaggooda ayaan u leexan oo dalabka iyo codsiga ay keenayaan baan ka ajiibi haddii aan ka ajiiboon xaggeeda xaggooda u leexdana kuwa jaahiliintaa baan ka mid noqon doonaa kuwa jaahiliinta ah ayaan ka mid noqon doonaa waxa macnuhu yahay wallaahu aclam ay min murtakibi maa xaramta calayhim waxaan ku biiri doonaa kuwa ku dhaca waxa aad ka xarintay ee aada u diiday sidaasaana waxa weeyaan aan ku khasaari doonaa walaalayaal jahliga waxaa loo yaqaanaa sidiisaba sharciga lagaga sugan yahay waa xanuun khatarah oo dilaaya waxa dawadiisu ay tahay cilmiga sharcigaa qofku inuu aada iyo aada ugu dadaalo ilaahay jalla wacalaa inuu barto cadamada ilaahay inuu barto qalbigiisa ilaahay jalla wacalaa weynidiisa iyo cadamadiisa iyo jalaalkiisa qofku inuu qalbigiisa waxa weeye aada iyo aada u geliyo ilaahay jalla wacalaa inuu yahay kaynoo nicmeeyey inuu barto oo ay inaga mutaystay inaynu caabudno oo aan inaga mutaysan baaraka allahu fiikum inaynu caasino walaalayaal aada iyo aada buu u dhib badan yahay jahligaasi maantana macaasida kala duwan ee faaftay waxyaabaha ugu daran ee sababta u aweeyi waxaana jirta mar kasta oo saacaddu ay soo dhowaato aakhiru zamaan ay noqoto waxa badanaya jahliga iyo aqoon darrada iyo diinta inay dadku waxa weeye ka fogaadaan mar kastoo jahligu batana macaasida iyo xumaantuna way badanayaan sidaa awgeed baa rasuulkeenu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ina min ashraati saaca an yurfaca alcilmu wayahbuta aljahlu wayushraba alkhamru wayadhara azina waxaa ka mid a calaamaadka saacaddu ay leedahay in cilmigii la laalo sharciga ahaa oo la rafciyo oo dadkii yaqaanay ay dhintaan jahliguna waxa weeye uu bato oo uu biyo dhigo dhulka iyo dadka oo dee jahli ku sifaysan ay noqdaan oo sidaasoo kale khamriga la cabo zinada waxa loo yaqaanaana ay soo ifbaxdo laba arrin labadaba uu ku sheegay rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalama xadiidka walaalayaal waa midda koobaade aakhiru zamaanka inuu cilmiga sharcigu yaraanayo jahliguna uu fara badanayo waa midda labaadee arrintaa waxaa ka dhalanaya macaasidu inay badato khamrigii la cabaayey iyo mukhaadaraadkii iyo balwadihii kale iyo zinadii iyo zinada asbaabteeda iyo waddooyinkoeda iyo waxyaabay faraha badnaa ee ku xeera sinadu waxay leedahay waxyaabo fara badan oo dadka gaadhsiiyay leedahay marka walaalayaal baaraka allaahu fiikum waxaynu ku dawayn karraa sharciga inaynu hoosu eegno jazaakum allahu khayran wabaaraka allaahu fiikum oo rabbigeen aynu baranno oo sharcigeenna laynoo soo dejiyey qiimaha badan aynu baranno oo ilaahay aynu sharcigaa ku caabudno oo sharcigaasi aynu raacno ilaahay jala wacalaa waxaynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo aquulu maa tasmacuuna waastaqfiru allah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والعاaqبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه walalayaal sababta saddexaad ee macaasidu inay aada iyo aada u badato keentaa waa in ilaahay jala wacalaa cafigiisa lagu dagmo waayo dadku in badan waxay maqlaan ilaahay waa kafuuru raxiim ilaahay waa waasicu lmakfira ilaahay waa mid dembi dhaaf badan waa mid naxariis badan waa mid dunuubta dhaafa arrimahaasay maqlaan dabadeetana shaydaanku wuxuu u qurxiyaa macsi kasta inay si sahlan ula yimaadaan dabadeetana uu ku yidhaha ilaahay baa kuu dhaafi oo ilaahay waa kafuuru raxiim walaalayaal arrinta noocaasi waa mid waxa weeye aan bannaanayn rajada qofka laga doonaya fiicanina waa alrajaau lmaqruunu bilcamal qofku marka uu camal wanaagsan la yimaado ee daacada rabbigii uu ku dhaqmo ee macaasida uu ka dheeraado markaas ayuu mutaystay inuu rajeeyo ilaahay jala wacalaa dembi dhaafkiisa iyo raxmaddiisa iyo jannadiisa laakiin qofku isagoo bar bannaan taagan ama xumaantii iskaga dhex jira hadduu haddana raxmadda ilaahay iska rajaynaayo dadka qaar laga yaabo inay isleeyihiin jannada horaa ka gelaysaan tan noocaasi ammaani baa la idhaahdaa waana ta ilaahay jala wacalaa qur-aanka uu ku dhaleeceeyey munaafiqiinta nimanka la idhaahda ayaa rabbi qur-aanka kaga warramay aakhiro marka ay nuur beelaan ee nuur ay madowga kaga gudbaan ay ku socdaan ay waayaan nuurkii mu'miniinta ay iftiinsan lahaayeenna waxa weeye dayr la dhex dhigo waxay odhanayaan yunaaduunahum alam nakum macakum qaaluu balaa walaakinakum fatantum anfusakum watarabastum waartabtum wagaratkum اlamaaniyu xataa jaءa amru اllah wagarakum biاllahi اlqaruur mu'miniintii bay u dhawaaqayaan oy leeyihiin miyaanaan maciina ahaan jirin sawnagii daacad iyo khayrka idinla qaban jiray maxaa naga keen reebay maanta ee nalooga kin reebay waxay odhanayaan haa macayaga ahaydeen laakiin waa fitnayseen naftiinni baa fitnayseen oo munaafiqnimo ku fitnayseen iyo xumaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dadka mu'miniintaa ayaa la sugayseen balaayo iyo masaa'ib la sugayseen waa shakideen oo diintii xaqa ahayd baa ka shakideen wagaradkum alamaaniy waxaa idin dagtay ammaanida iyo ididiilada ayaa idin dagtay ilaa amarka ilaahay uu yimi oo geerida looga jeedo ilaa sidaa xaaladdaa ugu jirteen aad dhimateen wagarakum billaahi algaruur ilaahayna jalla wacalaa waxaa idinku kadiyo oo idinku dagay ka dagitaanka badan ee shaydaanka la idhaahdo kaasaa hallaasiga idiin saaray idin waswaasiyey waxaan waxba idin tara idinka sheekeeyey sidaasaa waxa weeye iskaga raacdeen walaalayaal mar kale rabbi waxa uu leeyahay laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab man yacmal suu'an yujza bih arrinku kuma xidhna sidaa idinku ididiilaysanaysaan iyo sida ahlulkitaabku ay ididiilaysanayaan midna arrinku kuma xidhna ma aha arrinku sidaa hayeeshee qofka xumaan sameeya waa lagu abaalmarin ilaahay baa sidaa yidhi jala wacala man yacmal suu'an yujza bih walaa yajid lahu min duuni illaahi waliya walaa nasiira cid ilaahay jala wacalaa ka ilaalisa iyo cid ka hor joogsata ciqaabkiisa midnaba heli maayo sidaa awgeed waxaa loo baahan yahay inaynu ogaanno ilaahay inuu kafuuru raxiim yahay dhinaca kalena in la ogaado ilaahay jala wacalaa inuu shadiid ulciqaab yahay imise jeer baynu qur-aanka ku aragnay ilaahay inuu shadiid ulciqaab yahay sariicu lciqaab yahay ilaahay jala wacalaa dad badan u cadhooday oo dad badan uu halaagay ficilo laga yaabo innaga inay nala sahlan yihiin ilaahay jalla wacalaa dad uu cadaabta iyo naarta ku geeyey dadka qaar ilaahay jalla wacalaa kelmad waxa weeye ku naarta ku geeyey ay ku hadleen oo aanay ka fiirsan sidaa awgeed ayaa dariiqada qur-aanku waxay tahay markaad qur-aanka u fiirsateed akhrido adtarkiib wa tarhiib buu qur-aanku ku socdaa dhinacna ilaahay jalla wacalaa raxmaddiisa iyo jannadiisa ayaa laynoo sheegayaa waa layna rajo gelinayaa si aynaan ilaahay raxmaddiisa uga quusan dhinacna waxa weeye ilaahay ciqaabkiisa ayaa laynoo sheegayaa si aynu uga baqanno aynu isaga ilaalino qofkuna maalmahan uu adduunyada joogo waa inuu dhinacna raxmadda ilaahay ka rajeeyo oo aanu quusan dhinacna ciqaabka ilaahay jalla wacalaa uu ka boqo baaraka allaahu fiikum walaalayaal ilaahay jalla wacalaa aynu u toobadkeenno macaasidaasi aynu sheegaynaa maanta kow iyo laba uma baahna shirkigaa uga horeeya oo buuxa weliba dadkii dadka ugu yeedhayeyna ay joogaan oy buuxaan dadka diinta uga dhigaayey shirkiga iyo ilaahay cid aan ahayn in la caabudo iyo xaqii ilaahay jalla wacalaa gaarka u lahaa in makhluuq ama cid kale laga siiyo ilaahay iyo rasuulkiisa calayhi asalaatu wasalaam iyo diinta aynu haysanno iyo malaa'igta iyo lama taabtaankii oo dhan baa in badan afke dhexdeenna lagu aflagaadeeyaa macaasida kale ee diinka baxa ka sokaysa sida kuwa aynu sheegaynay aada iyo aada bay u badan tahay waxaan markaa kusoo khatimayaa qofka muslimka ahi marka ugu horraysa naftiisa ha tijaabiyo haddii aada waxyaabaha aynu sheegayno wax ka mida iska dareento waa inaad ku dadaasho inaad dawada hore u qaadato intaaanad dhiman ee ilaahay aanad sidaa kula kulmin dawada hore u qaado maanta jidhkeennan sare hadday xubin ka midi ku xanuunto markaba dareen baad qaadataa dhakhtarka ayaanad la xidhiidha walaalayaal waxaa loo baahan yahay waxyaabaha noocaas iyo kuwa kale ee badan qofka iska dareema inuu ilaahay jalla wacalaa uga noqo inuu ilaahay jalla wacalaa uga toobad keeno cilaajka iyo dawada ay leedahay inuu aada iyo aada ugu dadaalo sidaasaa ilaahay jalla wacalaa inoogu naxariisanayaa dariiqada iyo waddada toosanna aynu ku maraynaa jannada aa maqasheen wanaaggeeda iyo qiimaheedana aynu ku gelaynaa adduunyadanna waa maalmo kooban qofku wuxuu ku badbaadayaa dariiqaa toosan iyo jidkaa mustaqiimka ah ee ilaahay jalla wacalaa aynu weydiisanna inuu ina mariyo kaa inuu qofku ku sabro oo aanu xag iyo xagga midnaba uga leexan intaasaa lagu badbaadayaa ilaahay khayrki iyo wanaag baynu weydiisanaynaa allahuma ina nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina allahuma ina nasaluka aljannata wanacuudu bika min annaar allahuma ina nasaluka aljannata wanacuudu bika min annaar allahuma aati nufuusana taqwaaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamawlaaha sala allahu calaa nabiyina muxamed